gaarsiin karno waa u gaarsiinaynay dadka waa isu dhasheen walaalo waaye ninka meesha al-shabaab ka jooga ku nool nin walaalkiisa ayaa la nool dawladda oo maanta jooga baydhabo masana yacni afgoo jooga masana waanlaween jooga ama xudur jooga oo magaalooyinka dawladda gacanta ku haysa jooga dadkaasaa loo marina ninkii hoogahoo yani fudeed soo heli karaana waaba soo baxaaba waadixi maadaama dadka si ay u badan yihiin al-shabaabka waa la noocay oo wax jira malaho wax ay hoog ku haystaan maahina dadku ay soo baxaan oo magaalada ay soo aadaan oo biyo iyo baad kusoo raagsadeen hadda wixii loo qaban karo hadda ilaa tuulooyinka konton kilomitr lixdan kilomitraan biyo geynaa hadda baad geynaa marka insha allahu kolley ilaa ilaahay gacantiisii ufriyo ummaddaani gargaar siiyo anigu wixii tabartaana waa tacaalayna insha allah